فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan u soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah ciidamada maamulka la baxay jubbaland oo weerar ku qaaday hutel ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysay xilka madaxtinimada ee maamulkaasi iyo dowladda federaalk oo si adag u cambaaraysay weerarka maamulka jubbaland islamarkaana sheegtay inay maxkamadda la tiigsanayso xubnihii ku log lahaa weerarkaasi maxaa u sabab ah in ciidamada dowladda federaalk ay ku jabaan dagaallada labaatan sanno kadibna ay isku filneen xilli shisheeyuhu ay sheegayaan in wakhtiga howlgalkooda uu dhammaad yahay waxaad maqli doontaan waraysi ku aadan umuurahan dagaallada ka socda soomaaliya yaa milkiyaddiisa iska leh maxayse tahay istaraatiijiyadda ka dambaysa warbaahinta islaamiga alfurqaan oo soo gudbinaysa barnaamij gaar oo muhiim ah haddaba muxuu yahay barnaamijka goorma ayuuna soo gelayaa waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada waa hagaag qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaynu goordhow idiin soo gudbin doonnaa insha allah balse markaan aynu ka hormarna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa soo gudbinaysa barnaamij gaar oo muhiim ah haddaba barnaamijkani muxuu yahay goorma ayuuna soo gelayaa waxaa inooga warramaya mahad cubayd aad baad u mahadsan tahay walaalka qofka la socda arrimaha caalamka islaamka dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa jirtay dowlad carbeed oo aad uga dhex muuqata dowladaha kale marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka ah muslimiinta iyo qadiyadaha ay leeyihiin inkastoo dowladdani juqraafi ahaan ay tahay mid yar oo aan dadkeedu badnayn haddana kaalinta guracan ee ay ka qaadanayso hagardaamiinta muslimiinta iyo siday daacadda ugu tahay danaha maraykanka iyo yuhuudda waxay ka dheeraysay dowlado ka waaweyn ka ciidan badan ka ahmiyad badan marka laga hadlayo maabka caalamka ee marka heerka ay dowladdani ka gaartay liidnaanta iyo dhibaataynta muslimiinta waxay mudaysatay in sida ibliiska oo kale allaah looga migan galo dadka muslimiinta ee ku noolna allaah ay ka migan galaan sharteeda iyadoo xataa ismuujin oo aan magac ahaan is-sheegin ayuuna qofka mutaabaceeya arrimaha caalamka islaamka garan karaa falalka ay ku lug leedahay iyo mashhadka siyaasadeed midka bulsho iyo kan dhaqanba halka ay dowladdani ka taagan tahay ee si kale haddii loo dhaho dowladdani markaay faragelin qarsoon ku samaynayso dal ka mid ah dunida islaamka wuxuu qofku markiiba isweydiinayaa ma dowlad heblaayo ayaa dalkaas faragelin ku hayso waxayna hoobashadan akhlaaqiga ah ku gaartay falalkeeda guracan ee dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaar ee na dhegaysanaya inay isweydiiyaan waa tuma dowladdani tilmaamahan qarriban leh ee dhibaatada iyo hagardaamada intan la eg ku haysa muslimiinta waa shaki la-aan in dadka qaar ayba horay ka garteen marka la sheegay tilmaamaheeda dowladda aanu ka hadlayno waa dalka yar ee qaybta ka ah mandiqadda jasiiratul carab kana mid ah dalalka khaliijka carabta la isku yidhaahdo waana dowladda imaaraadka carabta tan iyo aasaaskeeda waxay dowladdani ahayd welina tahay dubbe ay reer galbeedka iyo yuhuuddu u adeegsadaan duminta nuurka iyo iliis kasta oo islaami ah oo ka bidhaama dunida si aan ka gambasho lahayn oo aanay dhuumasha ku jirin ayayna dowladdani u garab taagan tahay maraykanka iyo yuhuudda heer madaxdeedu ay ku faanaan inay daacad u yihiin danaha washington iyo talaabiib inkastoo dalalka muslimiinta ee wajahaya duulaanada iyo shirqollada reer galbeedka ay dhammaantood kaalin ku leedahay imaaraadka carabta haddana meelaha sida daran ay xilligani gaboodfallada uga wado waa dalalka yeman suudaan soomaaliya iyo filistiin haddaba waxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan isku howshay inay tixraac ku samayso dowladdan iyo taariikhdeeda gurracan ee ku dhisan la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta iyo garabsiinta maraykanka iyo yuhuudda waxayna ka diyaarisay barnaamij gaar ah oo ka kooban ilaa laba xalqo kaasoo soo bandhigaya dal ahaan imaaraadka carabta waxa uu yahay taariikhdiisa madow ee la xiriirta gaboodfallada ka dhanka ah muslimiinta annagoo mid mid isku dultaagayna dalalka ugu muuqda ee ay dowladda imaaraadka carabtu faragelinta ku hayso oo uu ka mid yahay dalkeenna soomaaliya barnaamijkan oo xambaarsan xogo macluumaad iyo qiraallo muhiim ah wuxuu inshaa allahu soo geli doonaa habeen dambe xilliga aad inooga barateen inaan idiin soo gudbinno barnaamijka dhuuxa waraysiyada أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar ku qaaday maanta hotel ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi weerarkan ayaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wuxuuna iska hor imaadkan ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada kismaayo iyadoona dagaalka uu dhex maray ciidamada maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa ilaalada musharaxiinta la weeraray xubnaha lagu dilay iska hor imaadkan waxaa ka mid ah ciidamo dharcad ah waxaana booliska maamulka la baxay jubbaland ay weerar ku qaadeen musharax lagu magacaabo ilyaas bedel oo degganaa hoteelka agan ee magaalada kismaayo afhayeenka booliska maamulka la baxay jubbaland dhamme shukri faarax oo ka hadlayey iska hor imaadkii maanta ka dhacay magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay isagoona gebi ahaanba dafiray in wax hoteel ah la weeraray maanta oo ay taariikhdu tahay saddexi labaatankii novembar laba kun labaatan iyo afar gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska dowladda jubbaland oo horey u wadan jiray taliyihii hore ee ciidanka booliiska ee dowladda jubbaland ayaa bar control lagu joojiyey baabuurkaasoo muddadii u dambeysay ama waayihii u dambe eh, si khaldan ama wax sharciga lid ku ah kaga shaqaynayay magaalada gudaheeda halka maanta markay booliisku bar control lagu joojiyey ilaaladii ee musharaxiinta xabad halkaasi ay ku fureen xabaddaasina waxay sababtay in ay dhaawacaan laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska halka mid ka mid ah ilaalada musharaxiinta uu meeshaasi ku geeriyooday baabuurkii iyo istaafyadii kale ee la socday ee dhammaantood waxaa gacanta ku haya een, een, ciidanka booliiska أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag sidoo kale dowladda federaalka ayaa si adag u cambaaraysay weerarkaana maanta maamulka la baxay jubbaland ay ku qaadeen hoteelka ay ku sugan yihiin siyaasiyiinta iyo musharaxiinta maamulka la baxay jubbaland iyadoo sheegtay in ciddii ku lug lahaata arrintaasi ay maxkamad la tiigsan doonaan sida uu sheegay wasiirka amniga ee dowladda federaalka cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag shir ka midaan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku nafwaayey falkii argixisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel agan ee magaalada kismaayo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaan dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta gaar ahaan senator ilyas bedel gaboose ilaaladiisii waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacantayna allah u boogadhayo waxaan rabaa inaan cambaareeyo dagaalka axmed madoobe uu ku qaaday hoteelka ay degganaayeen siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ah ee magaaladooda kismaayo nabadda ku joogay ee maxaa la yidhahdaa ayagoon wax dhibaataa geysanin uu saaka alseydii ku dhardhaaray dagaal arxandarro ah taasoo tilmaamayso sida axmed oga go'an tahay inuu dagaal sokeeyo ka dhex dhaliyo dadka ehelka ah ee ku wada nool jubbaland digniin waxaan rabaa inaan digniin iyo baaq u diro dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee ku sugan magaalada kismaayo waxaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed uga digayaa inay ka qayb noqdaan falalka guracan ee lagu kala qaybinayo bulshada soomaaliyeed ee jubbaland waxaan ugu baaqayaa ciidamada inay ku koobnaadaan shaqadii loo igmaday ayna ku milmin arrimaha siyaasadda iyo wixii la mid ah oo aan loo adeegsanin falal guracan aan loo adeegsaninna waa uga digahayaa wixii fal ah ama fal dembiyeed ah oo ka yimaada arrintaas ayada ah waxay ku mutaysan karaan maxkamad marka si aadba maxkamad u mutaysanin waxaa weeye shaqadii lagu igmaday keliya inaad ku ekaatid intaas ayaan ciidamadan ugu baaqahayaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan maxaa u sabab ah in ciidamada dowladda federaalka ay ku jabaan dagaalada labaatan sano kadibna ay isku filnaan waayaan xilli shisheeyuhu ay sheegayaan in wakhtiga howlgalkooda uu dhammaad yahay waxaa arrintan cabdifataax maxamed qaasim uu su'aalo ka weydiinayaa aqoon-yahan maxamed sheekh xasan maxamed oo marka hore sababta ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد su-aasha horta waa su-aal muhiim ah ama qodobka waa qodob muhiim ahoo maadaama uu wax badan soo noqnoqday ee, jabka iyo fashilka ku dhaca askarta nidaamkan xamar ka jira wax badanna uu soo noqnoqday oo goobo kala duwanna ay ka dhacday jabka ku imaada si guud horta haddaan oga hadalno laba noocuu jab uu ku yimaadaa asbaabaha jabka ama guuldarada qofka wax guusha ka hor istaaga waa laba nooc asbaabna waa asbaab sharci ah asbaabna waa asbaab kowni ah labadana waa muhiim inuu la yimaado oo maxaa la yidhaahdaa qofka oo uu ku dadaalo Eh, had- anoo kookoobaya haddaan ka ku hormaro asbaabta sharciga horta waa iska macluum asbaabta sharciga badan oo ay ku dhaceen nimankan mukhaalafaad ah oo ay ugu weyn tahay maanta ay ugu hor leedahay waxa ay ugu yeeraan dimuqraadiyadda oo uu wax badan madaxweynahooda u ololeeyo iyo ka tegidda kitaabka alle marka qodobka oo ka tegidda kitaabka alle ah iyo qaadashada dimuqraadiyadda waa horta waa qodobka ugu weyn oo mukhaalafo sharci ay ku dhacaan wax walboo xumaana ee nimankan ka yimaadee liidnaan ahna taasay ku salleedaho ay ka timid Ee, markaan u imaado asbaabta kowniga ah marka iyadana waxaan u kala qaadaynaa wax askariga ku saabsan wax ku saabsan tababarada uu soo qaatay iyo wax ku saabsan mas-uuliyiinta askartan badanaa horta waxyaabahay u jabaan waxaa ka mid ah kowdii waxa soo tababaray waa dowlado kala duwan oo dhammaantood cadow u ah soomaaliya aa soo tababara saa ognahay dowladaha soo tababara askartan kulli waa dowlado dana ka leh dalka soomaaliya dowlad dankaa leh oo rabto inaad u baahnaato mar walba inay kaa dhigta rabto oo maxaa la yidhaahdaa danteeda qaabka ay ku fushan karto siday rabto ay kaa yeelan karto ay tahay inaad mar walba u baahnaato dabcan inaad xoog yeelato maxaa la yidhahdaa kaama kaalmayso oo waxay ku dadaashaa mar walba inaad u baahnaato saa darteeda askar tababar tayo leh oo maxaa la yidhahdaa aada u tababaran inay ku siiso suurtagal ma aha mid waa middaa maxaa la yidhahdaa haddana hal dowlad maba oho waa dowlado kala duwan xataa soomaaliya uma ogola dowlad oo gaalnimo ku dhaqmaysa laakiin awood badan oo cala aqal dowladday rabto kiris ka dhihi karto xataa uma ogola dowladaha soo tababara dhammaan mid waa midda oo tababar xumida iyo oo dowladaha kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa ay ka yimaadeen oo taasoo keenaysa marka inaysan isku dagaal ahayn inaysan isku tab ahayn inaysan isku kalsoonayn midda labaad waa mid askariga ku saabsanoo askariga naftirkiisa male mabda uu ku dagaalamo askartan saan ognahay walaa wadanaysan u dagaalamin walaa diinaysan u dagaalamin wax ay u dagaalamaan hadda oo ay oo mabda ah oo keenaya inay adkaystaan hadda ma jirto waana madaxdooda wax badan way qireen arrintaas way wada ogyihiin dhammaantood marka midna waa midda oo askariga mabda uu ku dagaalamo male bal askarta laba nooc ay u kala baxaan oo qaar meesha usoo galay un ku shaqaysta oo lacag raadsada dabcan nin lacag raadsana inuu dhinto ma rabo midna waa mid daroogiisto ahoo meelaha laga keenay marka waa mid waa middaa midda kale waa maxaa la yidhaahdaa kalsooni xumo oo ay mas-uuliyiintooda ku qabaan waa midna waa midda mas-uuliyiinta ah waxay arkaan mas-uuliyiintooda oo dibadaha guryo ka dhisanaya mas-uuliyiintooda aan diyaar u ahayn soomaaliya inay u dhiboonaadaan ama maxaa la yidhahdaa soomaaliya ay si toos usoo degaan marka kalsooni xumo iyagii mas-uuliyiintooda ka dhexaysana way jirtaa Ee, waxaa kaloo jira oo aanan meeshan ka hilmaamayn anigoo fadligana dhammaantii u saaray allah subxaanahu wa tacaala uma mujaahidiinta waa niman isku tababar ah mabda dagaal leh maxaa la yidhahdaa u dagaalamaya qadiyad xaq ah oo ay aaminsan yihiin inay mudan tahay inay u dhintaan oo ay dhiigooda u horaan mudan tahay arrimahaas dhan marka waxay keenayaan marka askari u di- u diyaara inuu dhinto qadiyadan uu u dagaalamayo ka aaminsan inuu dhiiggiisa u bixiyo bal kun mar in loo dilo inay mudan tahay aaminsan iyo askari maxaa la yidhaahdaa qadiyad u dagaalamo aysan jirin oo waxa ugu badan oo meesha keena ay tahay ama hunguri ama qabiil ama mabaadi kaloo aanan maxaa la yidhahdaa uusan naftiisa u quureyn ay keentay marka labada askar dabcan isma maamuli eh, isma waajihi karaan oo iskama hor imaan karaan mana isu dhigmaan marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu mujaahidiinta ku galladeystay cadowgooda uu ka dhigay maxaa la yidhaahdaa cadow kala tagsan cadow maxaa la yidhaahdaa aanan lahayn mabda dagaal cadow maxaa la yidhaahdaa jilcan oo maxaa la yidhaahdaa daroogo ay dilootay iyo mujaahidiintii oo ilaahay subxaana wa tacaala uu intaa dhan ka ilaaliyey oo uu ugu gargaaray in maxaa la yidhaahdaa ay hal tababar leeyihiin hal m- amiir ay ka wada amar qaataan oo dhammaan amarkooda uu hal meel ka soo baxayo marka waa arrin maxaa la yidhaahdaa uu ilaahay isugu aadiyo ah dad midaysan oo mabda ay ku dagaalamaan leh oo dhaqan wanaagsan leh waxaa kaloo jira oo aanan la hilmaami karin askarta dowladda iyo bulshada calaaqada ka dhexaysa iyadana deegaanaday tageen dabcan waa la dareemi karaa nin raba maxaa la yidhahdaa in dadkiisii la eh, la dhibaateeyo oo dumarkii la kufsado oo deegaanadii nabadda ahaa nabad daro laga dhalay nin raba ma jiro xataa kan murtadka soo duulayo deegaan kale ku duulayo waxaa laga yaabaa deegaankiis inuu duulaankaas la rabin bal ninka iyaga taageersanaa laga yaabaa in oo uu deegaano kale inay weeraraan uu ku taageersan laakiin deegaankiisa uusan u rabin marka dad bulshada ay kasoo horjeedo oo li- oo ay la dagaalamayso iyo dad bulshada ay soo dhaweynayso ay nabad ku ku dul heshay oo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo ku dul heshay oo dhibaatada la qaybsanaya dabcan isku mid ma aha marka arrintaasna way jirtaa marka waxaan isleeyahay waxaan kusoo koobi karaa nimankan askartan oo maxaa la yidhahdaa nidaamka xamar ka jira waa niman la og yahay oo dowlado cadow ah ay soo tababareen oo aysan usoo hagarbaxaynin dabcan labo aanan mas-uuliyiintooda kalsooni ku qabin oo ay dareensan yihiin mas-uuliyiintooda inay arrintan dhab ka ahayn saddex iyagana qadiyad ay u dagaalamayaan aysan jirin S- eh, afar badankood oo daroogiistayaal ah intaa markii laisu keeno haddana lagu sii daro dadka ay wajahayaan ama cidda ay wajahayaan oo xarka shabaab mujaahidiin ah oo maxaa la yidhahdaa dad ilaahay subxaana wa tacaala ku xiran guul walbay gaaraan alla u nisbaaya caqiido ay ku dagaalamaan leh oo oo ay aaminsan inay u dhintaan inay mudan tahay intaa markii laisu keeno dabcan waad dareemi kartaa dagaalka bal waxaan leeyahay xataa haddii asbaabta kowniga ahaa ay la imaan lahaayeen nimanka murtadiinta ah ama nidaamka xamar ka jira asbaabta kowniga haddii la imaan lahaayeen xataa maadaama ay mukhaalafaad sharci ay jirto ay qadiyaday u dagaalamayaan qadiyad saxan ahayn way jabi lahaayeen marka ka waran ayagoo intaa ku darsaday oo maxaa la yidhaahdaa intaasoo maxaa la yidhaahdaa asbaabtaas kowniga ayagoo ka tagay oo guusha ka laakiin iyagu waxay sheegayaan inay saxan yihiin walaahi waxaa jirta ilaahi subxaana wa tacaala reer fircoon isagoo ka hadlaya wuxuu ku sheegay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa qofka markii xaqiiqda laga hadlo dadkan waa dad soomaali ah way og yihiin xaqiiqda jirta amaa warbaahinta markii laga hadlaayo waa niman usoo bareeray inay been way og yihiin waxay ka hadlaayaan inay been tahay oo abujahal aan xasuusanaa isagoo ay ku dhaheen gaaladii maxaa maxaad u rumayn la-dahay maxamed markaasuu yidhi annaga iyo reer bani haashim waa tartami jirnay laba farasoo tartan ku jira oo kale aan ahayn wax walbay sameyn waa sameyn jirnay marka nebinimay sheegteen inuu intay ka keenaynaa nebinimo wuu ogyahay inuu nebi yahay iyaga nebinimo been inaysan sheegin karin wuu ogyahay maca daalika wuu diiday marka waxaan leeyahay nimanka abijahal waxay kaga siixo yihiin marka asaga uu ka xishooda inuu nebinimo sheegto oo nebi maxamed bes uu inkiraye iyagii islaamnimo ayay sheeganayaan oo intaasay kaga sii liitaan maogi way qirsan yihiin أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaana barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan badar ciidamada gumeysta yuhuudda ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay duqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka geysteen qaybo ka mid ah marinka godoonsan ee khaza duqin aad u xooggan oo geysatay khasaare kala duwan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen mashruuca beytilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana duqayntaasi ku shahiday dad badan oo shacab rayd ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kaleed u fara badan waddada nasri ee waqooyiga magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin midaa la mid ah waxaana duuqintaa ku shahiday dad badan oo shacab ah una badan dumar iyo carruuran waxba galabsan halkay jiraan kuwa kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan masjidka alfaaruuq ee ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamad yuhuudu ku garaaceen duqimaad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqimaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloo aad u tiro badan duqaynta ayaana dhacday xilli ay masjidka ku cibaadaysanayeen dadka muslimiinta isla xerada nuseyraad ciidamada yuhuudda waxay duqayn ku burburiyeen guri ay degnaayeen dad shacab ah waxaana halkaas ku shahiday dadyow kala duwan oo dumar iyo carruur iskugu jira halkay dhaawacmeen kuwa kaloo fara badan xasuuqa aad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwa kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafayaana gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahideen ka badan boqol iyo labaatan ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan laba boqol iyo shan ruux oo kale iyadoo ay xusid mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhada ay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda doonay saarnaayeen taariibayaalu badan soomaaliya ayaa quustay jasiiradda madagaskar halka midkan la laayay meelay jaani cidhib dhigtay ilo xogogaa lowla hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in dad gaarayo soddon iyo shan ruux ay geeriyoodeen kuwaasoo badankooda u dhintay gaajo iyo haraad doonahan oo ka shidhacday xeebta mombaasa ayay warar ku tibaaxayaan in midiib ay saarnaayeen ugu yaraan soddon iyo shan qof muddo ka badan shan iyo toban maalmood ayay doonahani ku jireen badda kadib markii laga furtay motoorkii saarnaa siday xaqiijiyeen qaar ka mida dadkii soo badbaaday dhallinyarada soomaaliyeed ayaa mar walba ku la'aanaya badaha caalamka kadib markii duulaan caalamiya oo dhan welibaa lagu soo qaaday geyga soomaaliyeed maraykanka ayaa dowladaha caalamka uga digay inay soo dhoweeyaan xafiiska siyaasadeed ee kooxda muqaawamada falastiin xukuumadda washington ayaa isku dayeysa inay cadaadis saarto xafiiska siyaasadeed ee kooxda muqaawamada falastiin iyadoona dalalka caalamka uga digtay inay soo dhoweeyaan oo ay martigeliyaan xafiiska muqaawamadii ka guuray gudaha dalka qadar kuwaasoo aan la ogeen meelay ilaa iminka jaani cidhib dhigeen wargees ka soo baxa gudaha dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegayaa in dowladda maraykanka ay ugu baaqday dalalka caalamka wararka ayaa waxay sheegayaan qaar ka mid a hogaamiyaasha xafiiska siyaasadeed ee kooxda muqaawamada inay aadin dhanka waddanka turkiga maadaamuu turkigasna ka mid ay xulfadda maraykanka waxaan aragnay warbixinno sheegayeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha xamaas oo ku sugnaa caasimadda dawxa ay hadda u guureen turkiga waxaan dowladda turkiga u caddaynaynaa si la mid a sidaan dal walba ugu caddeynay ee ahayn xamaas aan lala tacaamuli karin sidii hore ruux ka soo jeeda gobolka oramiya ayaa lagu diray gudaha waddanka ethoobiya dagaalka sokeeye ee ka soconaya gudaha waddanka ethoobiya ayaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa iyadoo markaan yeeshanaya weji cusub waxaan uu dagaal adag ka dhex qarxi doonaa qoomiyadaha ethoobiyanka ah saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday ruux ka soo jeeda gobolka oramiya oo lagu dilay isla gobolkaasi waxaana dilka ruuxani lagu eedeeyey maleeshaadka qoomiyadda maxarada ee fano warbaahinta maxalliga ayaa ku waramaysa in shakhsiga la dilay wuu ahaa wiil dhallinyaro ah islamarkaana la gooracay kooxda dilka geysatay ayaana gudaha u soo galay gobolka maamulka oramada iyo jabhadda mucaaradka ayaana bayaanaad ay soo saareen waxay uga hadleen dhacdadaasi iyagoona digniin adag u diray qoomiyadda maxarada falanqeeyaasha ayaana sheegayaa in haddii xaladu ay sidan ku sii socto laga yaabay in dagaalka uu lagu halagalo taasoo noqon karta mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ethoobiya soo mara maadaama dalkan qoomiyadaha dega yihiin kuwo kale luqad dhaqan iyo diin ah ugu dambayntii milatariga suudaan ayaa dib ula wareegay magaala madaxda gobolka sanaar ee koonfurta waddanka suudaan wararkaynaga soo gaaraya waddanka suudaan ee qaaradda afrika ayaa waxay sheegayaan in isbeddello dhanka maamulka ay ka xasileen mid ka mid ah gobollada dalkaasi kadib dagaallo culus oo saacada qaatay ayay ciidamada milatariga xukuumadda suudaan ugu suura gashay inay dib ula wareegaan wilaayadda sanaar ee dhacdo koonfur bari waddankaasi bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si buuxda ula wareegeen magaalada sanjaah oo ah caasimadda gobolka sanaar kadib markii ay ka adkaadeen maleeshaadka dacmus sariic ama r s f muuqaal lagu faafiyey barta ciidamada suudaan ayaa muujinaya kumanaan askar oo gudaha magaalada sii galaya islamarkaana la wareegaya gaadiid dagaal iyo hubka ay ka furteen maleeshaadka dacmus sariic khaalid cali al casiir oo waa wasiirka warfaafinta xukuumadda suudaan ayaa sheegay in howlgalka dib loogu qabsaday magaalada sanja uu ahaa mid qorshaysan oo ay ka qayb galeen guutooyinka kala duwan ee ciidamada magaalada sanja ayaa afar boqol oo kilomitir u jirta khartuum oo ah caasimadda waxayna isku xirtaa dhowr gobol oo ay ka mid yihiin alkhadaariif niilka baluugah iyo wilaayada alkhartuum wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dagaalada ka socda soomaaliya yaa milkiyadiisa iska leh maxayse tahay istaraatiijiyadda ka dambaysa waxaa arrimahani isdul istaag ku samayn doona aqoon-yahan maxamuud ogaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, dagaalkan waddanka ka socda ee hadda dhowr iyo tobanka sano muddada ah een, sida tooska ah uga socda waddanka mulkiilayaashiisa iyo cidda go-aankiisa leh markii hore bilowday muddadaas uu socdayna een, waday yoolalka ayadu ka leh oo ujeeddadiisa iyo meesha uu ku dhammaanayo iyo waxa ay ka faa'iidayso iyo waxa ay rabto inay ku xaqiijiso garanayso oo taqaano ayadu go-aansanaysa mar walba waxay ahayd een, manduumada lagu magacaabo neto oo uu hormuudka u yahay ama calansidaha u yahay maraykanka muddada soddonka sano ee uu dagaalkaas uu maraykanku uu waday uu socday magaca loo yaqaanay ee ayagu ay u bixiyeen wuxuu ahaa dagaalka argagixisa la dirirka Een, oktoobar labadi kun iyo kowdii ayuu iclaamiyey si toosa u iclaamiyey madaxweynihii maraykanka ee xilligaas bush dagaalkaas ka dhana muslimiinta oo xaqiiqatan marka taariikhdiisa iyo yoolalkiisa la fiiriyo iyo waxa dadka waday ee bilaabay ay aaminsan yihiin ah wejiga labaad ama wejiga cusub ee xurubu saliibiya toddoba boqoloo sano kadib markii laga adkaaday gaaladii iyo kiniisadii sida tooska ah diinta nasaarada u faafinaysay ee wadamada muslimiinta ah inay qabsato oo imaarooyinkoodii iyo iyo maxaanku yidhaahdaa khilaafadii ka jirtay iyo dowladnimadii islaamka iyo dhulkiisii iyo awooddii een muslimiinta inay meesha ka saaraan een isku dayayey baytulmaqdisna ay qabsadaan waxaa arintaas een caddayn u ah iyo in dagaalkaa socda ee maaragtay dhowr iyo tobanka sano waddankeena ka aloosan ee ay qeybta ka yihiin een amisom ciidamada ka kala yimid maraykanka iyo ingiriiska iyo wadamada la midka ah ee dabadhilifka iyo calooshood ushaqaystayaasha soomaalida ah ee magacyada kala duwan leh Een, dagaalkaasu inuu yahay dagaalkii argagixisa la dirirka ee uu maraykanku 2001 iclaamiyey waxaa daliil u ah kow horta ninkii dagaalka bilaabay sheegashadiisa iyo taariikhda dagaalkaasi uu leeyahay iyo markii la iclaamiyey iyo inta marxaladoodu soo maray ayaa taariikh diiwaangashan ah oo la garanayo oo intii xilligaas goobjoogta u ahayd ay ka dharagsan tahay ah marka labaad xilligan wejigan cusub ee hadda dagaalku uu galay iyo tusaale ahaan lixdii bilood ee u dambeysay haddii laga soo qabto arrintaas daliilkeeda waxaa laga helayaa ugu horeyn xasan sheekh maxamuud oo ku magacaaban madaxweynaha waxa loogu yeero dowladda federaalka ah Een, marka labaad ku-xigeenkiisa ama ra-iisul wasaarihiisa marka saddexaad wasaradiisa marka afraad xildhibaanada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay dowladiisu saraakiisha ciidankiisa cid walba oo taageersan ayaa afkooda si cad uga qiranaysa in dagaalkanu uu yahay kii maraykanku waday diyaaradihiisu inay hogaaminayaan askartii calooshoodu shaqaystayaasha ahayd oo suu tababartay inuu ku adeeganayo oo maaragtay iyagu ay hormuud ka yihiin meeshii diyaaradihiisu duqeeyaan in ay ayagu keliya awood u leeyihiin inay tagaan yacni qaab walba iyo si walbay u caddeeyeen kooxdaas ayaduu dagaalka dhinaca uga jirtaa ama qaybta ka ah dagaalkaasu in dagaalkaasu uu yahay kii maraykanku een, muddada intaa la-eg uu soo waday uu kula dagaalamayay muslimiinta iyo diintooda iyo dowladnimadooda iyo qiyamkooda iyo is- inay isku tashadaan oo dowladnimo ayagu ay leeyihiin ay samaystaan oo diintooda iyo maaragtay waxa ay aaminsan yihiin iyo shareecada islaamka ay ku dhaqmaan oo isu- isku xukumaan Een, waxaa taa garab socda oo maaragtay lagu xoojin karaa Een, doorka muuqda ee ay ku leeyihiin dowladahan shisheeye maraykanku doorku ku leeyahay dhaqaale hadday tahay ciidan wadankii ka jooga oo maraykanahoo toosa hadday tahay diyaaradihiisii maaragtay sida tooska diya- dagaalka een, xaqiiqatan hormuudka uga ah hadday tahay saamaynta uu ku leeyahay iyo taariikhda uu ku leeyahay waxaan dowladaha lagu sheegayo ee wadanka laga yabyabayay soddonkii sane ee lasoo dhaafay hadday tahay yacni waa taariikh iyo carin iyo waaqic cad oo dadka hortooda yaala ingiriisku saamaynta uu ku leeyahay iyo dowladda gumaysiga ah gumaystaha ah ee guunka ah ee boqolkii sane ee lasoo dhaafay wadankan taariikhda gumaysi ku leh waa la garanayaa dadku way ka warqabaan wadamada afrikaanka ah ee labadaasi ay soo kireysteen iyo waxa un-ta loogu yeeraa saameynta ay ku leeyihiin iyo doorka ay ciyaarayaan iyo ciidamada ka jooga tiradooda iyo sida dagaalka ay uga qeyb ka yihiin waa caddayn maaragtay caddayn ugu filan cid kasta oo rabta inay ogaato xaqiiqada waxa meesha ka jira iyo cidda dagaalkan wada iyo cidda lagula jiray iyo sababta loogula jiro oo dagaalkan loo wado yacni wax kasta oo ku gadaaman dagaalkan socda hadday ahaan lahayd sheegashooyinka dadka iyo dhinacyada uu dagaalkan u dhexeeyo hadday ahaan lahayd taariikhdiisa hadday ahaan lahayd xaqiiqatan waxa la isku haysto ee sida cad u muuqda yacni way caddahay dagaalkan cidda mul- mulkiyadiisa leh ee go-aankiisa kama dambaystaa leh ee ayadu wadda ee faa-iidada ugu badan ay ku jirto ee yoolasha cayiman ku xaqiijinaysa inay tahay neto maraykan reer galbeed gaalada saliibiyiinta ee afrikaanka ah ee ayaga dabadhilifka u ahee walaalahooda he ay soo adeegsadeen calooshood ushaqaystayaasha soomaalida ah ee ay ku aqdaaman jireen muddadaa ay maaragtay la falgelayeen ama ay unwaxuun saameyna ku lahaayeen mujtamacan soomaaliyeed iyo dhulka soomaalidu degto su-aasha labaad een, maraykanku shaqada dhabta ah iyo xaqiiqatan waxa uu xilligan ka wado ama ka hayo dhulka soomaalidu degto ama soomaaliya een, waxaa lagu soo koobi karaa afar waxyaabood Ee, shaqada koowaad ee maraykanku wadankan ka hayo iyo dhulka soomaalida guud ahaan iyo geeska afrikaba waa qas siyaasadeed oo uu muddo wax aan isleeyahay konton sano kama yaro uu si toos ah uga waday mandiqadan khaasatan dhulka soomaalidu degto khaasatan wixii loo yaqaanay jamhuuriyadda soomaaliya Een, qas siyaasadeed oo uu muddo soddon sano ah ee ugu dambeysay uu maaragtay si toosa gacanta ugula jiray u maamulayay maalin walba jiha cusub uu ugu jeedinayay siyaasadda wadankan maalin walba koox cusub oo dabadhalifa uu keenayay oo magacyo cusub u bixinayay maalinku meelgaar uu u bixiyey oo cabdiqaasin uu madaxweyne ugu sheegayay Een, dhowr sano kadib cabdulaahi yuusuf isagoo etoobiya adeegsanaya iyo kenya een, uu maaragtay mar labaad kusoo dhisay oo federaalism iyo waxyaabo noocaasa iyo takhdiidaad cusub lagu fushaday oo loo soo dhiibay oo sidaa maaragtay lo- loogu meelmariyey kadib la yiri waxaa laga baxay kumeelgaarkii oo waxaa la qaatay dowladnimo s- eh, rasmi ah oo federaalism wax la dhaho ku dhisan oo xaqiiqatan ah kala qaybin iyo kala qoqob iyo reerreer iyo jilib-jilib in ummadii soomaaliyeed iyo mujtamacii soomaaliyeed loo kala saaro dowladnimadiisii iyo awoodoodii lagu kala dhantaalo midnimadoodii ay meesha ka baxdo ay noqdaan mujtamac kala firiirsan oo maaragtay wax ka dhexeeya iyo wax awooda iyo shawkaha uu leeyahay uusan jirinin Een, arrinta labaad ee xilligan uu ku mashquulsan yahay maraykanku waxa weeyaan een, inuu la wareego een, dekado muhiim ah oo dhulka soomaalida maaragtay ka mid ah ama jamhuuriyadda soomaaliya ka mid ah oo ay ugu muhiimsan yihiin ama ay ugu muhiimsan tahay dekada berbera Een, waxaan la wada soconnay sanadkii lasoo dhaafay march t c dabadhilifka een, maaragtay maamulka hargeysa madaxa u ah ama horgalka u ihi inuu maaragtay looga yeeray washington uu kula soo shiray saraakiil hoos hooseysa oo mara dowladda maraykanka ka ta- cii- ciidamada maraykanka ka tirsan awaamiir toosa lasoo siiyey waxyaabo badan laga soo saxiixay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ninka laga feermeeyey waxaa ka mid ah inuu dekada berbera ku wareejiyo maraykanka ayadoo lagu soo gabanayo oo maraykanku maaragtay uu ku dabagabanayo dowladdan dabadhilifka ah ee imaaraadka Een, muddadaas wixii ka dambeeyey maraykanku wuxuu si toosa ugu howlanaa inuu si toosa meesha u dego dekada ula wareego wuxuu maaragtay isagoo een, isticmaalhaya etoobiya iyo wadamo la mid ah uu damacsan yahay iyadana inuu la wareego oo mustaqbalka uu gacanta ku dhigo oo uu maaragtay danihiisa u isticmaalo dekadii kara- garacad ee ay dadka shacabka ah dadaalkooda iyo isutagooda iyo midnimadooda ku bilaabeen ilaa xadna ay ku dhisteen oo ku suurtageliyeen waxaa iyaduna la- een, maaragtay hadda xilligan een, aan wada ognahay oo socota een, saameynta iyo joogtada tooska ah een, ee maraakiibtii maraykanku ay maaragtay dul joogto ee dekadii hobyo waa arrin ayaduna si la- taa la mida ku xiran een, yoolkiisa ah inuu dekadaha ugu muhiimsan een, mandiqada iyo dhulka soomaaliyeed uu la wareego Een, arrinta saddexaad waxay tahay in uu helo oo uu ku mashquulsan yahay oo gacanta uu kula jiraa xilligan in uu maaragtay kordhiyo tirada ciidamada calooshood ushaqaystayaasha ah ee uu mujtamacan iyo wadankan ka qoranayo si uu danihiisa caskariga ah iyo yoolashiisa siyaasadeed uu ugu fushado waxaan ka warqabnaa een, qaabka uu maaragtay ugu raystay oo uu ugu nafisay een, waxa danab ciidamada maxaan ku yirahdaa calooshood u shaqaystayaasha ah oo danab loogu yeeray oo uu asagu maamulo mushaarkooda bixiyo horaan uu qortay danihiisa uu ku fushado meeshii sirdoonkiisu ay u tilmaamaan oo wax ka soo sheegaan uu ku weeraro asagu wuxuu marka xilligan ku mashquulsan yahay ballaarinta ciidamada noocaasa oo uu uga maarmayo ciidamo asagu leeyahay oo ciidamadiisa rigligaha ah oo uu asagu howlgallada u adeegsado oo khasaaro nafeed iyo mid maadibo uu kasoo gaaro oo uga maarmayo oo maaragtay askariga dhinta wax maaragtay magdhowa aan laga rabinin oo xataa dawadiisii iyo kafaalaqaadkeedu aysan saarnayn oo wax maaragtay saameyna oo ay ku yeelanaysa haba yaraatee ay- aysan jirinin haddii toban kun oo soomaali oo asaga askara uhu ay maanta een, la laayo ama qarax ay ku dhintaan ama ay dhaawacmaan ama ay qaarkood waashaan sida askartiisaba ku dhacda Een, qodobka u dambeeya een, maaragtay asaguna muhiimka ah iyo shaqada een, afraad ee aadka u culus ee maraykanku xilligan wadankan ka haya waxa weeye baaris iyo sahmin iyo gurasho khayraadkii dhulkan ku jiray hadduu noqon lahaa khayraad beriga ku jira oo shidaal iyo macdan iyo wax lamid ah iyo hadduu noqon lahaa khayraad badda ku jira Een, labaatankii sano ee u dambeysay ama soddonkii sano ee u dambeysay intii ay meeshii ka baxday dowladiisu shuuciyadda ahayd Een, waxaa si toosa dadku uga warqabaa in reer galbeed iyo maraykan iyo ciidamadoodu ayagoo magacyo kala duwan iyo maxaanku yidhahdaa ujeedooyin kala duwan iyo shacaaraad kala duwan sheeganaya in ay khayraadkii badda iyo kalluunkii iyo maxaanku yidhahdaa khayraadkii badda ku jiray ummadda soomaaliyeed ay guranayeen muddadaas xiliyadan way sii laban laabeen way sii laba jibaareen maraakiibtoodii joogi jirtay xeeb- xeebta soomaalida maxaanku yidhahdaa way sii laba jibaareen tiradooda howlgalladii ay samayn jireen bay sii laba jibaareen ilaa xad dadkii maxaanku yidhahdaa magaalooyinka xeebta ku yaala aysan kalluumaysan karin ama aysan baddi geli karin wax laba kilomitir dhan Een, marka lasoo koobo marka maraykanku shaqada uu xilligan dhulka soomaalida ka hayo iyo jamhuuriyaddii soomaalida ka hayo iyo waxa uu gacanta kula jiraa waa wax afartaa qodob oo midba midka kale ka khatarsan yahay Een, maxaanku idhaahdaa oo uga dhib badan yahay mustaqbalka dadkan iyo jiilasha soo socda een, lagu soo koobi karo su-aasha saddexaad Een, imaaraadka dowladda dabadhilifka ah doorka ay ku leedahay أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo xalqadeedii sagaashan iyo afaraad waxaana inoo soo jeedinaya doctor qorax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waa maxay xanuunka loo yaqaano sjogran syndrom waa maxay calaamadihiisa yuu ku dhacaa maxaase talooyin ah oo aad ka bixinaysaa bismi illaahi raxmaan raxiim shogran syndrome waa cudur autoimmune disease ah ama difaaca jirka oo ku qaldamo isla jirka oo nagadiisa qayb ka mid ah marka waa is a systemic chronic inflammatory disease characterized by lymphocyte infiltrate in exocrine, exocrine organs marka cudurkani wuxuu beegsanayaa waa autoimmune macnaha waa xaalad ama no- cilad ka dhalato difaaca jirkaaga inuu unugyada jirkaaga kaa burburiyo asagoo ku fa- u fahmaya inay yihiin cudur marka xaaladda aan ka sheekeynay waxay u badan tahay dumarkay ku badan tahay da-dooda markay u dhexayso konton sano ilaa lixdan sano waxyaalaha sababa cudurkan waxaa ka mid ah waa mar waa dhaxal marna waa environmental triggers oo ah bay-adda ay ka imaadaano sida virus baa keeni kara ama bacteria calaamadihiisa waxaa ka mid ah cudurkan sika syndrome calaamooyinka la yidhaahdo qalaylka sida inuu qofka uu ka qalalo indhaha uu ka qalalo afka uu ka qalalo maqaarka uu ka qalalo farjiga hoose uu ka qalalo uu cuni waayo cunto qalalan habeenkii oo kaleeto waxaa caan ku ah qofkaasi inuu galaas biyaha uu dul saarto sariirtiisa si uu u kabado ama dhuunta ugu qooyo qofka hadalka ma hadli karo oo waxyar duu hadlo dhuuntaa qalalaysa afkiisa dhibaatooyin badan ama dhisiis baa ilkaha uga dhalanaya maadaama cadhuufta ay ku jirto enzyme uu ku jiro cudurro la dagaalamo dhadhanka carabka uu isbedelaa qanjiraha cadhuuf soo daaya ayagana caabuq baa ku dhaca margigan ama hunguri cadkan maahan kan cun- hunguriga cuntadoo kaleesna caabuq baa ku dhaca qofka waa qof daalan murqaha xanuunaya qofka qof hadli kara maaha ama codka isbedelaya afka oo aysna ay uga dhacaan infection ama caabuqii afka in uga dhacaan cudurkan waa si gudi loo khulaaseeyo waa cudur qofka ay dhibaato ka gaarayso qanjiraha soo daayo qoyaanka jirka hadday yihiin qanjiraha dhididka kuwa saliidda qanjirahaasoo dhan yaa xirmaya qofka kadibna qofka wuxuu ka qalalayaa indhaha carabka ee xataa dumar haday tahay farjiga yani waxaa lagu arkayaa qalal badan cudurkan waxaa lagu baaraa dhacaanka layahay e s r ka waa laga baaraa c b c celebrity test siyaalo gravi centigravi r f biopsina waa la sameeya oo ah in dhacaan laga qaado qanjirka asaga si loo ogaado waxyaalaha keenay ee daaweyntiisa cudurkan wuu noocyo badan yahay kareema waa la isticmaalaa ee vaginal estrogen creams waa jiraan NSAIDs ee daawooyinkan loo yaqaano non steroidal anti inflammatory drugs ayagana waa la isticmaalaa si macnaha ilaa waxaa jirto myositis murqihii baa infection ka jiro murqihii baa ku xanuunaya ee daawona wuu leeyahay marna cudurkani wuxuu isku bedelaa qalitaan si loo soxo meelaha xirmay qanjiraha xirmay si loo furo ee marka dadkana haddii calaamadaha isku arkaan dhakhaatiirta ugu dhow ha la kulmeen waa cudur muddo qofka haynaayo oo cronic ah la noolaanayo ka imaanayana inuu difaaca jirka inuu qaldamo jirkana ku qaldamo kadibna uu xiro qanjiraha soo daayo qoyaanka sida dhididka saliidda way badan yihiin qanjirahaas oo dhan buu dhibaato u geysanaya marka qofkii calaamadaha isku arko ha tago rugta caafimaad ugu dhow wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب